guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed mungaab ayaa waxaa uu doo furay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir waxaana imtixaanka sanadkan u fariistay afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal arday sida uu sheegay agaasimaha waxbarashada maamulka gobolka banaadir waxaa tirada ay ka qaybgalaysa ardada nooga qaybgalaysa waxay leeyihiin afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal waxaa lab ah labaiyo labaatan kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo sideed waxaa dhadig ah siddeed iyo toban kun siddeed boqol iyo lixdan waxaad kaloo raacsan tiro baayaha gaarka ah oo soddon iyo laba ah waxaa ilaahay mahaddiisa inaa maaragtay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir intooda badan imtixaan ka dhici doono waxaa kaloo mahada in dhammaan ciidanka ciidanka booliiska ciidanka amnigu ay sugayaan amniga iyo maarata iyo iyo iyo iyo sidii uu ugu dhammaan lahaa si nabad in ugu dhammaan lahaa imtixaanku gudoomiye muungaab ayaa dhankiisa guul u rajeeyey ardada imtixaankan u fadhiisanaysaa sidoo sidoo kale u hambaliyey waalidiinta ardadan oo sheegay inay dadaal xoogan ku soo bixiyeen waxaan u rajaynayaa ardayda ka qayb qaadanaysa oo tiradooda gaarayaan afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal arday waxaan u rajaynayaa guul oo u horseeta mustaqbal ifaya sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo waalidiinta ardaydaas oo runtii dadaal dheer ku bixiyey inay ardaydooda iyo ubadkooda ay soo gaaraan halka ay maanta taagan yihiin waxaan ugu baaqayaa inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan ayaguna siday ardayda u dhammaystirtaan yacnii halgankooda yacni waxbarasho waxaan rabaa inaan yacni halkan ka caddeeyo in maamulka gobolka banaadir oo aan aniga hormuud ku ahay xilligan oo aad iyo aad u fahamsan yahay qiimaha ay leedahay waxbarashada ubadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan muqdisho sidaas daraaddeerna maamulka gobolka banaadir hore wuxuu horgeliyey konton iskuul oo lacag la'aan ah oo laga hergeliyey oo ka furan oo shaqaysa dhammaan labaatanka degmo ee gobolka banaadir imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ayaa waxaa mas-uul ka ah goobaha waxbarasho ee dowlad goboleeda gaar ahaana wasaaradaha waxbarashada halka gobolka banaadirna ay gacanta ka hayso qaadistiisa iyo daarintiisaba waaxda waxbarashada ee maamulka gobolka banaadir